gobolka shabeellada hoose ee arrintaas iyada ah muddo badanna waan ka hadalnay way soo noqnoqotay dagaaladii way joogsan waayeen dadkii awood waxay u waayeen inay beertooda fashaan u abuurtaan ee arrintaas iyada ah aanan ogeyn wixii faa'iide ee ku jiro aanan fahmi karin dhulkaa koonfur galbeed dhibaatooyin badan oo bani aadan sababay way ka dhaceen ilaa i hadda saddex sano ayuu ku dhow yahay dagaalka intaanu ka hadlaynay aanu lahayn dagaalka ha la joojiyo dadka dagaalka wado dagaalka ha joojiyaano dadka masaakiinta ee beeralayda ah oo tacabatada ah oo bilaayada iyo mataqaana ee fidno lala daba taagan yahay ha laga daayo intaanu lahayn arrintii ayada aheyd mid dhaga duleela ku dhacday maaysanaan joognaa murugo murugadaas waxay tahay dhibka ka socda dhiigga daadahaayo oo dhiig masluuc ah dhulka kuqubaayo aaweed ayaan halkan usugu nimid waxaa yaab leh dowladii xukuumaddii maxmed siyaad bare markay waddanka ka baxday labaatan iyo kow sano waddankan dhib baa ka jiray dhiig baa daadahayay dhiiggaas sidaan u gunaamidaan nahay odayaasha dhaqanka oo soomaaliyeed ayaan usoo taagnay dowlad baan dhisnay laga soo bilaabo ilaa carta ilaa iyo hadda walwaada u joognaa weligayn gurigaynu kumanansano wixii hadda maxaan waxaan lahayn wixii hor waa laga bixi karaa kalaga waxa mar dawlada wadan kale dawlad dhaxaad joogto meelii
war maanta waxaan ugu daran waxoogaa waxaan u maleehaynaa in dawladdii taliyaani dawladda soomaaliya ay noogu daran tahay waxaa noogu daran dawladda talyaani toban iyo laba sanaa dagaalayni haddii aan nahay bimaal laba iyo toban sano ayaan dagaalamayni maanta waxaa dhacday gaalasee loola jihaado ma noola jihaadeen war naag uur leh guri laiska gubo masaakiin la dilo dawlad soomaaliyeed waaye haddii la yidhaah dawlad talyaana ka roon macnaha meesha ay matelaysaa waxaan leeyahay ciidanka dawladda oo soomaaliyeed oo ku duulaayo beesha biimaal waxa waaye dalka iyo diinta nin walbo wuxuu yahay waa yaqaanaa ciiddaas ayaa mataqaanaa cusbannahay soomaali intii deegaan eh oo aan isdirisnahay waa isnaqaanaa dadna mataqaan ma dulunno si malaaqiinta horteeda ay u sheegeen dad diin maa lahan nahay
maanta ma ah baaqjeedin ma aha baaqjeedin maaha saddex sane aan baaq jeedinayni madaxweynaha waa ogyahay madaxweynaha federaalka soomaaliyeed usaan u sheegnay allaan u sheegnay aradaan u sheegnay haddii wax ka qaban waayo maanta areerasha ma taagano beeshaan ka timiday kun kilomitir oo beesha walaalaha dariska unahay gurigani gurigan isku yaallo oo korkaani kaa suuqayso u dulqaadamayno maantaka bilaabata haddii waxa ka qaban waayo madaxweynaha soomaaliyeed sagaashan iyo koowda ururaysa baxasho dowladnimada waa gila maxaa jira gurigeeda hesa laga dhaqaal jidku waa mari lacay waxaan deganahay soomaaliya koonfur galbeed meel aan deganayna ma laha haddii aan ahay garra waxa qarsan maayo baabuurka kismaankiida meesha waa mara la'yahay kii oo koonfur galbeed baydhabo ka taga magaalo madaxda waa waa mara la'yahay sacadaanka bilaawad